Erayga nabaddu waa afgarad ka soo horjeeda dagaal iyo dhibaato ka dhex aloosma qowmiyadaha ama dabaqadaha bulshada. Sidoo kale, dawladaha tartama sooyaalka waxaa ka muuqanaya in inta badan aadanuhu u janjeeraan dhinaca nabadda iyo ka talinta xasilloonida. Nabad waarta oo aynu helnaa waxa ay inooga baahan tahay isku soo dhoweynta iyo mideynta fikirka bulshada, jihaynta iyo hagida dadkeena. Isku xirnaanta maamulka iyo bulshada ayaa waxay door weyn ka qaadanaysaa horumarinta maamul wanaagga iyo nabadda, sida daboolidda baahiyaha la xiriira dhinaca adeegyada bulshada oo ah nabadda ay koow tahay. Haweenka Soomaaliyeed oo ah laf-dhabarta bulshada ayaa waxay kaalin muuqda ka qaataan dhexdhexaadinta bulshada. Haddana waxaad arkeysaa iyagoo dadaalo ugu jira sidii ay qayb libaax looga qaadan lahaayeen horumarinta iyo xasilloonida dalka. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah ururka nabadeynta ee ka dhisan degmada Doobley iyagoona ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay nabadda.
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa nimco axmed cabdi oo ku nool waxaan ka mid ah haweenka ku nool magaalada dhobley haweenka soomaaliyeed door muhiim ayay ka qaadan karaan maxaa yeelay haweenka soomaaliyeed waa laf-dhabarta bulshada maxaa yeelay hooyooyinka soomaaliyeed soddonka sano ugu dambeysa hadda waddanka qalalaansada iyo burburka uu ka jiray waxa wax xaliyo haweenka soomaaliyeed bay ahaayeen hooyooyinka door muhiimay ka qaadan karaan nabadda nabadeynta bulshada horta haweenka door muhiim bay ka leeyihiin odayaasha ayagana kama marno maxaan ku dhahayaa way nagu wayna caawiyaan oo gacan bay ka siiyaan maasha allah maxaan ku dhahay dadka bulshada hadee bulshada hadee iskaashato wax walba way qaban karaan iskaashi baa intaa lagu soo gaarsiiyey nabadeenta iyo wax walbaba maasha allah
magacayga waa naciim maxamed waxaana ahay jubbaland peace platform j l a d sababtoo ah soddon sano waxaan soo marnay qalalaaso iyo burbur iyo dhibaatooyin qalalaasooyinkaas iyo burburka iyo dhibaatooyinka waddan maanta kasoo kabsanayaan nahay waddan waxaan nahay maanta macaanida nabadda iyo barwaaqada nabadda ee leedahay iyo miraheeda dad hadda hiigsigeeda ku jiraan nahay marka muhiim bay inoo tahay horta alxamdulilah maanta soomaaliya qeybna waa colaad qeybna waa nabad hadda anaka waxaan joognaa jubbaland khaasatan dhoble dhoble waa nabad wax dhibaato hadda isidente oo mise qax mise rafaad kaleeto hadda nagu jiro xagga amniga ma jirto alxamdulilah nabadaan ku naalooneynaa waxaad ka dareemi kartaa faqriga u dhexeeyo farqiga u dhexeeyo alxamdulilah maanta dhoble ganacsiyo waaweyn baa laga furayaa dhismooyin aada u qurux badan baa ka dhacayaan dhan walbaba hadday noqoto dhanka ganacsiga dadkii maalinba fikir cusub waa kusoo darsamaayo